أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن bismillaahi araxmaani araxiim subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo xaaladda caafimaadka ee madaxweynaha dowladda ridada imaaraadka carabta ayaa laga dayrinayaa kadib xanuun soo wajahay siyaasiyiinta mucaaradka ku ah maamulka riddada ee koonfur galbeed ayaa mar kale eedeemo xooggan u jeediyey madaxa maamulkaasi murtad lafta gareen wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa soo gebagabaysay tartanka qur-aanka kariimka ee degmooyinka wilaayadaas guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ee gedo maamulka islaamiga degmada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa tartanka qur-aanka kariimka u qabtay madaarista qur-aanka ee degmadaas iyo deegaanada hoostaga أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن waa subax khamiisa taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay labada bisha barakeysan ee ramadaan ee sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan xaaladda caafimaadka ee madaxweynaha dowladda ridada imaaraadka carabta ayaa laga dayrinayaa kadib xanuun soo wajahay nuur cali warsame abuushayba ayaa warbixintan inoo haya waxaa laga dayrinayaa xaaladda caafimaad ee madaxweynaha dowladda ridada imaaraadka carabta kadib markii uu xanuun daran ku soo booday war rasmi ah oo ka soo baxay madaxtooyada nidaamka daaqoodka turkiga ayaa lagu sheegay in erdogan uu dib u dhigay booqasho uu ku tegi lahaa magaalada abuudubay sababo la xiriira xaaladda caafimaad ee maxamed bin zaayid oo sii darsatay madaxweyne erdogan ayaa khadka teleefonka kula xiriiray dhiiggiisa imaaraadka carabta maxamed bin zaayid wuxuuna u muujiyey sida uu uga xun yahay xaaladda caafimaad darro ee la soo daristay xaaladdaasoo soo korortay awgeed ayaa la baajiyey booqashadii uu madaxweynaha turkiga ku tegi lahaa imaaraadka carabta ayaa lagu yidri warka ka soo baxay xafiiska erdogan markii qoraalkaasi madaxtooyada turkiga la faafiyey ayaa baraha bulshada si aadaha la yskula dhex qaaday arrintan oo ahayd xaqiijintii ugu horreysay oo rasmi ah tan iyo markii xanuun oo maskaxda uga soo booday mujrimka hogaamiya dowladda ridada imaaraadka carabta horaantii isbuucan ayaa baraha bulshada lagu faafiyey khabarka sheegaya xanuunka madaxweynaha imaaraadka balse ma jirin xaqiijin rasmi ah oo arrinkaasi ku saabsan maxamed bin zaayid ayaa dunida muslimka ah looga yaqaanaa shaydaanul carab sababo la xiriira isagoo abaabulayo falal dembiyeedyo ka dhan ah muslimiinta ninkan ayaa madax u ahaa dowlad riddo ah oo caalamka islaamka ka geysanaysa gaboodfallo islamarkaana garab iyo gaashaan u ah saliibiyiinta iyo sahaynada mahadsanid abuushayba siyaasiyiinta mucaaradka ku ah maamulka riddada ee koonfur galbeed ayaa mar kale eedeemo xooggan u jeediyey madaxa maamulkaasi murtad lafta gareen sida warbixintan uu kusii ambaqaadaya cabdiqani maxamed shir ay ku yeesheen magaalada muqdisho siyaasiyiin uu hormuud u ahaa murtad shariif sakiin ayaa waxay eedeemo mar kale u jeediyeen madaxa maamulka ridada koonfur galbeed murtad cabdicasiis laftagareen xubnahan ayaa sheegay in muddo toddoba sano ah oo uu lafta garan hayo maamulka koonfur galbeed uu dhibaatooyin ilaa hadda socda u geystay shacabka ku dhaqan deegaanada uu ka arrimiyo maamulkaasi waxay si gaar ah usoo qaateen dagaalkii dhowaan ka dhacay magaalada baydhabo oo ay sheegeen in dad shacab ah lagu dilay kuwa kalena lagu barakiciyey siyaasiyiintan waxay lafta gareen ku eedeeyeen inuu xiray garoonka magaalada buur hakaba taasoo ay sheegeen inay si weyn u saameysay shacabka ku dhaqan magaaladaasi cabdicasiis anaga waa la soo shaqeeyey ma rabin inaan microfon intaan qaato oo wax ka sheega cabdicasiis laakiin maalin daweyd dadkii walaalaheen ahaa oo weliba markii aan dhaha buurhakaba waxaa waaye mataqaanaa soomaaliya oo dhan mataqaanaa waa meeshii ugu tuulooyin badan waaye lix boqol oo tuulo ayay leedahay buurhakaba nolosheeda kuma talagelin cabdicasiis ilaan intaan microfon soo qaad wax ku sheegto laakiin hadda waxaa usoo fariistay dagaalinkiisa adeerow naga tag bax nadaf toddoba sano waxaa ku yeelin mataqaana horaa loo soconaya xafidullaahi abaali axsaabtoonan bal yidhi may maqlaysaa sidee mataqaanaa ugu diidi kartaa dadka kusoo kusoo doortay shalay oo kuu soo dhaartay oo kuu soo halgamay sidee ugu dhihi kartaa diyaar raashiina ma tegi karta waqtina dhaha maa jirtaa haddeer eedeynta mucaaradka koonfur galbeed ayaa kusoo aadaysaa xilli wixii ka dambeeyey dagaalkii dhowaan ka dhacay magaalada baydhabo uu murtad lafta garan la kulmayey eedeymo iyo dhaliilo ay u soo jeedinayeen mucaaradkiisa xilli uu horay u dhammaaday muddaxileedkiisa mahadsanid cabdiqani wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa soo gebagabaysay tartanka qur-aanka kariimka ee degmooyinka wilaayadaas waa kan cabdiwahaab maxamed bukhaari maalmihii lasoo dhaafay waxaa degmada kamsuumo ka socday tartanka qur-aanka kariimka ee degmooyinka gobolka jubbada hoose waxaana sanadkan ka soo qayb galay degmooyin ay ka mid yihiin jamaame kamsuumaha iyo degmada xagar tartankan waxaa si guud uga qaybgalayay shan iyo toban arday kuwaas oo ku baratamayay soddonka jus shan iyo tobanka jus iyo tobanka jus ee qur-aanka kariimka kaasoo ugu dambayn natiijadii ka soo baxdayna looga dhawaaqay munaasabadii gebagabada ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee wilaayadii islaamiga ee jubbada hoose
ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahad iskale allah inagu soo kulmiyey beydkiisa beyd ka mid ah ayadoo ilaahay subxaana wa tacaala diinkiisa iyo horumarinteeda loo fadhiyo ilaahay subxaana wa tacaala awalan mahad iskale uma waxaa kaloo halkaa ugu mahad celinayaa calanka shabaab mujaahidiin ugu horreeya amiirka abu cubeyd xafidahu llahu waracaa iyo makaatibtiisa waxaa kaloo halkaa ugu mahad celinaynaa walaayata dhibku sufla oo halkaan ku hayso tartankii qur-aanka maantana xafladda halkaa u dhigtay نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة الإحسان ونعمة الأمن وإن سبحانه وتعالى نيا سبحانه ذنبنا محادئة oo kulun inoo jibbiraani haana jeero jibbiraan ambaani kulun oo ka mid ahaa isabsinaad ambaani tartan ah oona qib gaale degmaya jamaama ka mid ahaa na degma ambaani komzuma ka mid ahaa na degma hadar dastanin ambaani mani tartan oo jibbiraani ah ugu dambayn waxaa munaasabadda looga dhawaaqay kaalimihii ay kala galeen tartamayaasha tartanka qur-aanka kariimka ee wilaayadda islaamiga ee jubbada hoose dabcan ardada timiday waxay ahaayeen shan iyo toban arday shan iyo tobanka arday musaabaqada gashay qaybta waxaan ka bilaabi doonaa marka soddonka jus ardayda ku tartantay si guud soddonka jus waxaa ku tartamay afar arday oo ka kala socotay degmada kamsuuma degmada jamaame yaa ku kala tartamay soddonka afarta arday labana waxay ka socdeen degmada jamaame labana waxay ka socdeen degmada kamsuuma shan iyo tobanka waxaa ku tartamay iyagana lix arday baa ku tartantay shan arday iskugeynta marka shan iyo toban bay isku noqonayaan sidaasaa marka loo kala tartamay soddonka shan iyo tobanka iyo tobanka ayaa lagu tartamay soddonka jus ardada ku tartantay kaalinta koowaad waxaa ka galay arday la yidhaahdo cali moxamed cabdulqaadir soddonka jus ayuu ku tartamayey darajo ahaan wuxuu keenay boqolkiiba sagaashan iyo siddeed ayuu keenay jazaahu allahu khayran guulaystayaasha tartanka qur-aanka kariimka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa u diyaargaroobaya tartanka qur-aanka kariimka ee bisha barakaysan ee ramadaan kaas oo ay ku loolami doonaan dhammaan wilaayaadka islaamiga ah mahadsanid bukhaari guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee gedo sida warbixintan uu ku haya casaam carafaat
xilli ay ka jirto koonfurta iyo bartamaha soomaaliya abaar saamaysay dadka iyo duunyada ayaa waxaa guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab u istaagay gurmadka dadka tabaalaysan ay saamaysay abaarta waxaa guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada islaamiga ee gedo gurmad biyadhaamina gaarsiiyey deegaanka daadshimir oo ah deegaan ay ka jirto biyalaan aad u baahsan oo dadka iyo duunyada aad oola dhibaataysan yihiin qaar ka mid dadka deegaanka daadshimir ee la gaarsiiyey gurmadka biyadhaaminta ayaanu waxaanu ka waraysanay xaaladda deegaanka iyo biyala'aanta baahsan ee ka jirtay deegaankaas iyagoona ka mahad celiyey gurmadka biyadhaaminta ee la soo gaarsiiyey anigoo cabdi aadan bayoo joogo tuulada daadshimir gaashimir dhibaatada ka jirta haddii aan ka warbixiyo waxa weye waxaa ka jirta dhibaato moogta aan la soo koobi karin ilaah inu soo koobma bilaadan isu soo koobi karin waa dharkaysiinsii bilaadanka meeshiduu ku yahay dhibaatada haysato sida dameerahoo kala sida geeloo kala sida arigoo kala dhammaan all station sida loodoo kale way ku baaba'ahayaan naflahaas ama bilaadanka ama noolaha wuxuu ku baaba'ahayaa oon aawadeed ayuu u baaba'ahayaa saaka waxaana la soo gaarsiiyey afar baabuuroo biyo oo xali maanan shidanin dab ilmaha dab xali looma shidin saaka looma shidin ka hor ilaa walaahaas islaamka oo walaahid ayna soo gaaraan ka horo oo biyihii boogteen loogala keenay salag luxareedo way ku mahadsan yihiin waa aragtiin dhibaatada ka jirta meeshaan waa dadka waa duunyada waa nooc kasta waxaa weye noolihii o dhan aa ku dhammaanhaya waa kaa meel kasta baktigaa daadsan muslimiinta waxaan u sheegaynaa dhibaatadaas meesha inay ka jirto wixii moogtahay caawimaad oo maaragtay xag ilaahay ka soko ay awoodi karaan inay noo sii wadaan aabaqabiyaa muuqda ilaahay wax barakalaana sii oonkan adduunyo iyo dad iyo labadaba dhib baa la qabaa ilaahay ha barakee qolada waxna siisan waa u ducaynayna aadaan u dhibqabnaa aadaan u dhibqabnaa biyaa nala soo gaarsiiye ilaahay khayr ha sii wixina soo gaarsiiye waana soo ducaynayna taajimbar shan booyadoodaa la soo gaarsiiye waa ka ilaahay ha barakee daagaankan jooga waxaa la yidhahdaa daadshimbir ilaahay baa ku mahadsan biyaa naloo keenay si fiican baan u cabbaynaa oo qurux badan oo sharaf leh dadkii noo keenay iyo macnaha dadkiina waraabiyeyba ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa annagana oonkii inuu ilaahay naga reebo roobna siiyo soonka barakadiisa aan ku barakowno saasaan ilaahay ka rajaynaynaa oonka meeshaan ka jira dadweynaha iyo waxa dhan waa ooman yihiin dameeraha waa ku laadeen dadki waa u sigtay meeshaan biyo bac kuma jiro war laga cabbaayo male ceel male dadkii oo dhanna waa ku noolyo waa ku dhaqan yahay wakaas geela maydmaydayad aragtaan sidaas awgeed ilaahay mahaddiis waay maanta biyaha ilaa afar booyadood biyaan maanta cabbaynaa dadkii oo dhan waa cabbaayaa nin kasta bac buu biyo ka cabbaayaa ilaahay baa ku mahadsan dadkii noo keenayna waa u mahadnaqaynaa allahna waa u mahadnaqaynaa dadkii noo soo dhiibayna waa u ducaynaynaa waxaan ugu ducaynaa jannada inuu alla ka waraabiyo waxoodana wax barakaysan alla ka dhiga waxay sidaqaysteenna wax sidaqa jaarantii alla ka dhigaan ugu ducaynaynaa soo dhowow nagu bilow magacaada iyo meesha joog anigoo ah xamdi macali maxamuud oo jooga deegaanka daadshimbir muslimiintu wayna soo caawisay annagoo bayhayna oo dad iyo dunyaba oon u bayhayna waxay naga meesha joogay oo ciyaalahan saalaadii macnaha la bilbilayo oo la babinayo muslimiinta baa noosoo na soo gargaartay haddana waxaan ka codsanaynaa inay muslimiinta gargaar degdega si oo dhaqsaha badan ay noogu deeqaan
ka waran maanta biyaha laisoo gaarsiiya sida ugu baahnaydeen biyaha nala soo gaarsiiya maanta waxaan ugu baahnayn wax nool bayba nafta dayn lahayd maanta haddaanan biyaha gargaarka ah oo muslimiinta noo soo deeqday aanan nala soo gaarsiin marka haddana waxaan u baahannahay gargaarkana sida ayadaa noogula wada waan dhib qabnaa waan oomannahay walaalayaalkanaga waxaan ka codsanaynaa inayna soo nooleeyaan noo soo gargaaraan oyna gacan qabtaan deegaanka oonka ka jira deegaanka oonan caadi hayn baa ka jira ceel ma laha wara unbaa la isticmaali jira warihiin haddee naxariista ilaahay weli indhow kumayna diin laba sanaba waa abaar waxaan muslimiinta ka codsanaynaa marka in nala soo nooleeyo oo nala soo gargaaro
magacayga waxaa la dhahaa asli maxamed deegaanka daadshimbir daadshimbir aad baa looga dhib qabaa abaar ba-an baa ka jirta dadna waa carareen oo matooraha halkaas kenyay u carareen dadka joogana aad bay ugu dhibaato qabaan aad bay ugu rafaadsan yihiin maanta iyadoo la biihaayo dadka qof dhintay iyo qof laga soo qaylinaayo wax isu gurmana ayna jirin muslimiin baa biyo noo keenta ilaaha ku mahadsan oon baa lala suuxay oon baa lala dhammaanay dadka meel hibleeyas ku dhacay halkaas ku dhacay calees ku dhacay habeen guureeyas ku dhacay wara wara tuutaas ku dhacay qofaa dhimana qofaa laga soo qaylay lagu hay wax isu gurmanayna ma laha alxamdulilah rabbil caalamiin muslimiinna noo soo gurmatay ilaahay baa irsaaqad qayb qabtana sii muslimiinna noo soo gurmatay biyo noo keentay aad baan u dhiba qabnay aad baan u dhammaanaynay ceel nooma surno matoor nooma surno marka muslimiinta khayr allah siiya gacantooda kor allah mariyo waxaan ka rabnaa hadduu ilaahay noogu soo dhiibo intuu naxariis laga helo ilaahay roob ka keeno inay wax noo nasaacideeyaan ayna soo gaaraan aad baan u dhibqabanaa aad baan u dhammaanaynaa oon baan u dhammaanaynaa wax kastaoo dhibahoo dadka haya oon baa ka daran oo rax saa'id ha socoto wax kastaoo dhibahoo ku haya oon baa ka daran oon baan u dhammaanaynaa guddiga gurmadka abaaraha wilaayada islaamiga heegado ayaa wado gurmad biyadhaamin ah kaasoo ka socda degmooyinka deegaanada wilaayadaas mahadsanid casaam ugu dambeyntiina maamulka islaamiga ee degmada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa tartanka qur-aanka kariimka u qabtay madaarista qur-aanka ee degmada iyo deegaanada hoos tago marwaan maxamed ayaa warbixintan inoo haya maamulka islaamiga ee magaalada ceelbuur ayaa qabtay tartan qur-aanka kariimka ah oo sannadla ah kaasoo sannad kasta la qabto marka la gaaro bisha barakaysan ee ramadaana isla markaana ka dhaca dhammaan wilaayaadka tartanka qur-aanka kariimka ah ayaa waxaa loogu talagalay madaarista qur-aanka ee ka howlgala magaalada ceelbuur iyo deegaanada hoostaga ujeeddada tartanka ayaa ahayd dhiirigelinta xifdinta qur-aanka xoojinta tartanka khayrka ah kor u qaadidda kaalinta qur-aanka uu ku leeyahay tarbiyada jiilka soo koraya tartankan ayaa ka dhacay masjidka jaamica ee magaalada ceelbuuro wuxuuna socday muddo laba maalmood ah ardayda ka qayb qaatay ee tartanka ayaa ku tartamayay saddex heer oo kale ah soddonka jus shan iyo tobanka jus iyo tobanka jus intii uu tartanku socday ardayda ayaa loo qiimeeyey xifdin sax ah akhrin hagaagsan iyo ilaalinta axkaamta tajwiidka iyadoo guddi culimo ah ay si cadaalad ah u qiimeynayeen tartamayaasha kadib markii uu soo dhammaaday waxaa halkaasi ka dhacday munaasabad si rasmi ah loogu soo gebagabaynayay munaasabadaasi waxaa ka soo qayb galay culimaa'udiin nabadoonno macallimiin waalidiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada mid ka mid ah culimaa'udiinka ayaa halkaasi ka jeediyey hadal wacyigelin ah isagoo ka hadlay fadliga qur'aanka kariimka ah iyo ajirka ay leeyihiin kuwa barta barana dadka kale qur'aanka allah subxaanahu wa tacaala alqur'aan alkariim in ardada ay ku tartantay oo allah subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa sida maaragtay ardadu ay u yaqaanaan in la arkay taasaa nimcada ilaahay ka mid a maxaa yeele nimco ka weyn ma jirto oo allah subxaanahu wa tacaala qof uu ku galladaysa lahaa qur'aanka in qofka allah uu baro xadiidka nabiga sal allah alay wasalam waa ogtihiin khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamah u leeyaha nabiga sal allah alay wasalam waxaa inkugu khayr badan oo inkugu fiican oo inkugu sarreeya man tacallama alqur'aana qofkii qur'aanka barta wa callamah dadkana bara oo allah uu tilmaamayo qur'aankan fadligiisa waxaa ka mid ah inna haada alqur'aana ou leeyahy allah subxaanahu wa tacaala qur'aankan yahdii lilatii hiya aqwam wuxuu ku hanuuninayaa xaaladda ugu toosnaanta badan ayuu qofku ku hanuuninaya waxaa waye xaaladba xaaladday ka sii toosan tahay oo ay ka wanaagsan tahay xagga dhaqanka ayuu qur'aankaani qofka ku hanuuninaya sidoo kale qaar ka mid ah nabadoonnada wilaayada ayaa hadallo ka jeediyey munaasabadda iyagoo bogaadiyey dadaalka maamulka islaamiga macallimiinta madaarista iyo ardayda ka qayb gashay tartanka iyagoona tilmaamay in tartamada qur-aanka ay yihiin tiir muhiim u ah hagaajinta bulshada
hadda ardada isaga timid degmada ceelbuur tuulooyinka hoos yimaado iyo ayadaba ardada la isaaga keenay oo maanta ku tartamaysay qur-aanka kariimka ilaahay subxaana wa tacaala ha noo barakeeyo waa wax aad iyo aad u khayr badan ummadda muslimiintana maanta in ay kalaamka ilaahay kor yeelaysa ay ka muuqato
ilaahay baa ini baraye ini xifdisiiyeye waxaan leennahay ilaahayna haguinku karaameeyo hana iska dayna midigtiinna ku qabsada annaguna jiilka soo koraayo sugaynaa idinka waaye waxaan leennahay macallimiintii ka soo dhib jirtay oo ardada saas wax u bartana ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaankooda allah u saaro wilaayadii maaragtay ku dadaashay iyo dadkii maaragtay arrintan maaragtay soo habeeyana iyagana ajir iyo xasanaad allaha ka siiyo ugu dambayntii waxaa lagu dhawaaqay ardayda kaalmaha sar ka gashay soddonka jus shan iyo tobanka jus ilaa tobanka jusa waxaana la guddoonsiiyey jaa'isaad iyo abaalmarno kala duwan taasoo farxad iyo dhiirigelin weyn u noqotay ardayda macallimiintooda iyo waalidiintooda qaybta soddonka jus ah ayaan bilaabaynaa insha allahu tacaala ardayga u sarreeyey oo ah maxamed ismaaciil ardagaas insha allahu tacaala walaayadu waxay ugu tala gashay inay ku amaalmarisay taxdiis uga dhigto boqol doolar quulu maa sha allah ardaga ku xiga waa cabdulmajiid saciid waaliga u tag isagaasna insha allahu tacaala waxay walaayada ugu tala gashay inay ku amaalmariso lacag gaaraysa siddeetan doolar quulu maa sha allah ardaga xiga oo soddonka saddexaad galay waa ardayada aasiya cabdulaah waaye aasiya iyadana waxaa loogu tala galay lacag lixdan doolar gaaraysa qaybta shan iyo tobanka ah ardayga u horreeyo axmed maxamed waay axmed asigana waxaa loogu tala galay oo la guddoonsiinayaa lacag lixdan doolar gaarays ardayda xigtaahu waxaa waaye sawda axmed nuur gabadhaasna waxaa loogu tala galay lacag gaaraysa konton doolar oo la guddoonsiinayo waaye ardayga saddexaad maxamed ismaaciil nuur ardaygaasna waxaa la guddoonsiinaya lagu amaalmarinaya lacag gaaraysa afartan doolar waxaan gelaynaa marka qaybkii toban ah ardayga u sarreeya waa anas macallin cumar soo istaag ardayga asagana waxaa loogu talagalay lacag gaaraysa afartan doolar waaligood waayahay ardayga ku xiga waa cabdiraxmaan liibaan ardaygaasna waxaa loogu talagalay lacag gaaraysa soddon doolar qulu maa sha allah waayahay ardayga xiga waa cabdulaahi macalin faarax ardaygaasna asagana waxaa lagu abaalmarinaya lacag gaaraysa labaatan doolar qulu maa sha allah tartankan qur'aanka kariimka ah ee sannadlaha ah kana qabsoomay magaalada ceelbuura ayaa si guli iyo maamuus leh ku soo dhammaaday ardaydii ku guulaysatay kaalmaha sare ee heerarka soddonka jus shan iyo tobanka jus iyo tobanka jus ayaa loo asteeyey inay u gudbaan heerka wilaayada halkaasoo ay kula tartami doonaan ardayda kala duwan ee ka imaan doonta degmooyinka kale ee ka tirsan wilaayada galgaduuda mahadsanid marwan guud ahaan warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus saaka waa naga inta inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu